bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal barayso faylaha ka dhowaada qodobada warkaani hidhaabna muunka doorkaroon ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhugunsadayaal dad degan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo banaanbax ka sameeyey magaalada kureed amarha ku bahy maamulka degmadaas wasiirka walbarashada dowladda soomaaliya oo xaqiijiya intay hiri doonaan jaamacado badan ilaa inti wakhtigan ku dhammaana saddex dembiyan oo galan ciidamada amisom soomaaliya isdiidadkii dembina iyo haano dhibaato kisheentii nafsadaana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya muudde oo si adag ka jawaabay gabeer erti jamhuuriyadda somalilan muwaadin soomaaliyeed oon ka horeeye muwaadinkii soomaaliyeed oon ka horeeye oo kumid nagday baarlamaan ku tirsan gobolka kanada ee ero gobol ku tirsan waddanka kanada akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona dowladda etoobiya oo eedeenka loolinjeedii dowladda dowladda etoobiya oo beenidii eedeenka koyti dhiniga iyo dowladda maraykanka barayse fayla dhegaystayaal weliba waa barayse sabtewa taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa labaatanka bilisiyeedaad sanadka lamaada kun labaatii koobka intaasi weli bahna qodobadii warkaan hiraabnamoonka door karoonay haddana ka dhawada dhugun sidayaal warkii hiraabnimo faahfaahsan barayse faylaah dhegaystayaal dad ku nool degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weliba banaanbahi oo ka sameyna magaalada kureed amarha ku bahi maamulka degmadaas amarkaasi oo haay dadkaas dhulyo degnayan oo bersamaadkie oo lanka baaqi insidanka dhaqsiha badan iyo unguuraan kureed markii dhulkaas sheegday shaqsi muwaadin eh dadka banaanbaha dhekaaya weliba ka qaylana ereylidka ee maamulka welibana way tilmaameyna in dhulkaas xaqiiqo in layin qofkii sheegadaha ayna xaqinin lahayn
bulshada dhinac kasta ayadoo marka hore ka baaba'saneed hadda waxaa loo yimid guryihii ay deganaayeen in maaragtay muddo dheer kadib la yidhaaho maxay ahaydeen waxaan fulahaynaa wax meelay ka yimid aan la aqoonin waxay ka mid tahay fursadaha reer afgooye maxay ahayd maaragtay lagu dul saaran yahay oo in lagu dhibaateeyo la rabo dadka reer afgooye waa diideen waxay diideen in la barakiciyo ma aqbalayaan dadka reer afgooye maxay diideen in la barakiciyo ma aqbalayaan bagaagta uu gardara la kadumiye su'aal waaye dhaxaltooyada maxamed siyaad gada ma jirto afgoytaale ma an dulqaadadan ma an dulqaadadan ijaaba maxamed siyaad bare guulwadayaashaan ka gate war guulwada ka hortiis boqolaal sana ma lahayne walaa hanti qaran ma bagadanto maxamed siyaadna warkaas ma weelaanaba beenbeentaas beenbeentaas hadda oo ijaabo iyo xulufadii wadaagna walan dhimadee allahu akbar allahu akbar inta shacbiga eh oo inta ka nool inta reer afgooya eba ma an dulqaadadayaan macnaha dhibaatooyinkan oo la wado ina unnani dhaco beerahayna la dhaco guryaalkay la dhaco naagahayna la kufsado in badan badanka dulqaadani laakiin guriga hooyadaano ansinka dumiyeen
wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya cabdilaahi carab iyo weliba uu sishay intii wadan qorasho ilbaabada lanaskalaabo qaar ku mid a jaamacado kiyaala soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo ambuyna shuruuday wasaaradda habandhigtay mar hore weliba uus xaqiijay in dhammaan ardayda soomaaliyeed an baahnin jaamaco tayo leh islamarkaana lanku qaadan keliya beesada wasiirka weliba tilmaamay in jaamacada kiyaala dalka haddii u diiwaangeliyeen welina dareerta qiimeynta heerka tayada ee barashada
annaga ka wasaarad ahaan kulley jaamacadaha nuqseeya jaamacadaha hadda waa wadnaa hoostooda ayaan dhawed waxaan samaynay institution ahaan ma dhisan yihiin horta ma dhisan yihiin wax magaalada kayla ka dhaca waa aragteen ayadoo lagu dhiiran lahay iskaga dhiirada aniga haddana million standard aan samaynay oo loo qaybin doono oo sanad a la siinayaa millionka standardkaa jaamacadii soo buuxi weyso waa la xiraayaa insha allahu tacaala ma sii shaqaynayso waxaa loo sii degi doonaa academically waxay dhigaan waa howl ballaaran haddii oo ilaahay nafta u gaarsi aan sii joogno haddii kale waxaan dardaarmaynaa minimum sandarkaas horta anoo joogaa la qaybinaa intaan doorashada la aadin inaan ga- ka gaarsiiyaan rabaa Hay. Hay. Aa la qaybinaa marka haddii ninkii kaloo yimaadan waxaan u dardaarmaynaa in si cadaalada ciddii soo buuxisane ay shaqadeeda wadato ciddii soo buuxisan albaabada isku quruf jaamacadaha isku xiro sababta waxaa waaye in hooyo soomaaliyeed oo ama aabbo soomaaliyeed oo ilmihii siduu wax ku baray la ogyahay oo lacag bixinaayo in la khiyaano oo la musuqmaasuqo oo waxaan waxbarashadeena beena baalkii maxaa la dhahaayey la siiyo haddii damiir xumay noqone qofkii ku fiirsado aniga kule kuma fiirsan doono meeshaasaan ardayga aan ka soo dhisi doonnaa insha allahu tacaala haddii la nool yahay kadib haddii haddii ama wasaarad ama shirkad ama ama meeshuu tagaba arday dhisan oo tartankan geli kara ayuu noqon doonaa insha allahu tacaala
weliba geeka lafelaha ee magaalada muqdisho waa caasimada soomaaliya inta ku furma shirka golaha wadatashiga qaran oo hor yaala oo oo- oo- oo horeylanka madalsanaaya shirka golaha wadatashiga iyo weliba usushir gudoomiye doona ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya kureed qoraala kubaya xafiiska ra-iisul wasaaraha oo la kashay in shirkaasi indhexeeya xukuumadda iyo madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya shirkii weliba diiradda laga saara doona arrimo doorashooyinka dalka hadda ku bilowdan deegaano ku tirsan maamul goboleedyada weliba lahadooraday xubnaha aqalka sare sida koonfur galbeed hirish koonfur galbeed galmudug jubbaland iyo iyo puntland iyo lahadooradii madalo kureeba hirshabeelle oo weli lan bilowna doorashadaas horey shirka golaha wadatashiya qaran iyo weliba lankabadla sanaayo khamiiste lahdhaafi in ku furma caasimadda laakiin cilad farsamo dartiya iyo shirkaas ambaaqdi geeka iyo la filaha in shirkaasay ku furma caasimadda waana diiradda la ka saar xaaladda dhabta ee doorashooyinka banaan baarlamanka ka horjeeday ciidamada midooda afrika amisom iyo weliba ku dhiyay magaalada muqdisho welibana banaanbaha u qeyb galeen ehelada dadkii dhowaan laka didili deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha hoose amisom weliba ee diidaya qarashada in dadkaasi ay shacab haayeen iyo didili balse weliba ay xaqiijiday in baaritaanka sameysa dhacdadaas gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir nuur c d iyo dadguub joogyaale ee idaacadda weliba marhoran xaqiijinay in dadka la didilihayn dad shacab u walban galabsana madkumada ee dadka eheladiiyo meelasay lakadidili weliba uu saray amisom saddex qalad iyo noogali mar guryaalkan iyo damiidi marxabadan iyo furti marna dadkii miidka haay iyo miino korku saartika qarxiidi marna walibana samaytay beerogaana iyo burbureedi saaseyna walibanay xukuumadee dadka banaanbaha dhikaay oo helidiyo meelas laka aad didili
ciidamada Uganda Yoweri Museveni kuwa oo ka soo baxeen wadankiisa ayaa dadkayna laayay waxay u dileen si qaab daran saddex dembi ay naga galeen mar guryooda ay kala soo baxeen gooba intay keenana ay garaaceen habbaday ku fureen haddana markii habadda ay ku fureen miinay kor saareen waa ku qarxiyeen meed toosaan u duugnu ma hayno hilbaa jabaan noogu jira hilbo ayaa jabaan noogu jira qaramada midoobay un-ka midooda afrika ee, wax iigeed ururka iigeed waxaan ogeysiinaynaa inaan dhibbin an nahay oo dadkii loo keenay nabad ilaalinta inay nuq noqdeen waraabo oo ummadda ay dhammeeyaan oo beeraha oofka ku yaalla badar ku yaalla ay baabuurtooda marsiiyaan nolol xumo ama dhim ama noolaaw ayugu mishaaray meel ka qaataan war masaakiinaan nahay oo beeraaley ah owlaaddaanaa la dhammeeyey waalidiintaa la dhammeeyey wax nool ma jiraan marka dawladda soomaaliyeed waxaan ka codbsanaynaa inay ka soo bixiso oboljees oboljeeska waxaa keenaaya toban iyo kow toban iyo laba beer waay maanta dadka intay dhinsan yihiin qof madax oo noo yimid oo warkaan ku matay marka waxaan ka codsaynaa qaramada midoobay in ciidamadan xaqayna naagadan la leeyahay uganda uganda qaabdarada wax wada uganda waaye uganda uganda waa idib daran tahay ha nalaga reebo beeraha afar iyo labaatan saac oofkii la
maalmo kahor iyo haytay markii ciidamada midooda afrika amisom iyo dad shacab ee kaga dileen deegaanka golweyn oo ku tirsan gobolka shabeellaha hoose dadkaas oo la sheegay intihaan dad beeraley ah laakiin amisom weli weliba ay wadday baaritaan sidii wararshii ay ka sheegtay mar hore gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya muude iyo weliba si adag aan ku jawaabay hadal iyo ertii gabalange weliba madal magaalada muqdisho lanka sameeyay gabartaasi ee ka ertay jamhuuriyadda somalilan gudoomiyaha way weliba hadalshay undhiaysado
hadda caawa muqdisho aan joogna gabar meeshaan ka hadlaysay waxaan u malaynaa magaceeda maxay ahayd somalilan ka imid haysa hibaaq hibaaq waa mahadsan tahay hibaaqay adigii somalilan waxaan rabaa hal kelima inaa idin sheego caawa muqdisho aad joogtay xafladaad meeshaan lagu dhigay abaalmarinaa lagu siiyey abaalmarinta waxaa lagu siiyey soomaalinimay ahayd anti dowladdeeda somalilanaa tiri jamhuuriyaddeeda somalilan jamhuuriyadda soomaaliya aniga somalilan kama dhihi kari laakiin reexabar ay idinka fiicanyi saas u ogaada aniga muddaya somalilan haddaan tago waddankayga waaye waddan soomaaliyeed waaye laakiin mudday guddoomiye ku-xigeen baarlamaan waaye soomaaliya hadduu tago ani jamhuuriyadda soomaaliya haddaan idhaahdo waa lixiraamo ya laakiin waxaad ogaatiin reer somalilan in laga fiican yahay reer soomaaliyana ay ka fiican yihiin oysan cuqdad lahayn caawa markhaataa idin ahaato ayagaan la hadlayaa hibaaq maaha qofkaan la hadlayo hibaaq gabar soomaaliyeed waaye laakiin somalilanna la hadlaya waxuu la hadlayaa waa laydinka fiican yahay reer soomaaliya cuqdud marka waxaan leeyahay soomaaliya soomaaliya waaye cuqdad wax la yidhaahda ma jirto mana la kala maqnaanayo waa lasu imaanaa xaqiiqda taas waay ogaada marka yaan lagu dheeraanina nacaybka soomaaliya yaan lagu fogaanin waa lasu imaan doonaayo lamhuraan cows jilaal waaye lamhuraan cows jilaal waaye cowska kii qoynayo markuu qalalo waxaa lagu qasmaya kii qaleylkaa in la cuno sooma somalilan walaalahan waaye waa jecelnahay aniga weliba dadka aad ugu jecelaanahay asxaab badanaan ku leeyahay waa jeclahay laakiin waxaan rabaa yaan laga fogaanin soomaalinimada ayadaa dad deeqayso soomaaliya waa arkaysaan meeshay ka timid meeshay joogto waxaan rabaa in la fikiro dalka yaa lagu halaynayaa u maqan
weli dhegeystayaal warkii iyaa la dareerta cali ducaale oo qaxooto kasaday dalka kenada ayaa weliba kuma nagday muwaadinkii soomaaliyeed oo muslimkahay oo kooriya kuma nagda baarlamaanka gobolka nova scot ee dalka canada cali weliba xirfidiisata dabdamis welibana ayaa mudow caabi ee dalkaas cali ducaale ayaa weliba uusa kuma nagday ilaa saddex qof oo madow ah oo doorashadaasay ku guuleysaday meel warkaas sinkun ku hay dhegeystayaal hirabnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo haddana akhbaraadka banaanka dowladda etoobiya weliba ee beeniday ee eedeenka koyti dhinig iyo dowladda mareykanka oo haaya in dowladdaas iyo kahorseetii iyo diidii gargaarka bani-aadinimo ee lanka talagalay dadka tabaalaysan ee colaada saameyti ee kunool tigrey ha yeeshee hay-adda horumarinta caalamiga ee mareykanka weliba dowladda etoobiya ka eedeystay in sababta eta in gargaar landeersina gobolkaas u s aid iyo weliba ay xaqiijiday in dowladda etoobiya ee ka eedayhayta hor istaagow iyo sameyti gargaarlanka talagalay dadka tabaalaysan ee kunool tigrey hay-adda weliba ay ka digday in baahadorun oo dadkaasi xiloon haysata gaar ahaan isbuucun dhamaadshay boqolaal kun oo qofood oo shacaba iyo halisanka jar macluul xilowon dagaalada qaraar ee wadankaas ku bilowday gaar ahaan gobolka oo ndhexay fallaagada t b l f iyo dowladda federaalk etoobiya dowladda ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo saxaafadda weliban xaqiijiyay in dowladda iyo markasta diyaarinata in baabuurta dareerta gobolkaas iyo caawida iyo diyaarin hayna in baabuurta iyo horsuransuus hadalka ndheki warkii dhugunsadayaal hiraabnimadan sinkoy intan inkeegintan u kulmaan war kun war lamada amaana allah